halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada uu fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjada gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitriban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo o r g
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa isniin ay toddoba tahay bisha oktoobar sannadku waa laba kun iyo sagaal iyo toban idaacadda ergo ee maanta oo aan idinla socodsiinayo anigoo cabdiraxmaan taysiir ah qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah roobka dayrta oo ka da-ay deegaano ku yaala gobolka baay oo biyoyari ay ka taagnayd sannadihii u dambeeyey dowladda soomaaliya oo lagula teliyey in axdiga caalamiga ah ee xuquuqda carruurta ay ku darto manhajka waxbarashada si carruurta loo baro xuquuqda ay leeyihiin iyo tan lagu leeyahay barnaamijka xaaladda xeryaha oo ku saabsan dad ku barakacay mid ka mid ah xeryaha garoowe oo adeegyo caafimaad u qabta dadka barakacay xubinta sicirka iyo suuqyada oo ka imaanaysa burco codadka qaar ka tirsan dhegaystayaasha idaacadda ergo ee fariimaha noo duubay kana warbixinaya xaaladda deegaanadooda barnaamijka dalandool ee halisaha tahriibka iyo xubinta qiimaha xoolaha oo laga soo diyaariyey seelidda magaalada jigjiga balse marka hore kusoo dhowaada wararka arrimaha bani-aadamnimo oo inoo akhriso leyle cabdi maxamed
cunug kasta oo ku dhashay kuna barbaaray waddanka afghanistan waxa uu la kulmay dagaal iyo isku dhacyo dalkooda ka dhacay sida lagu sheegay bayaan maanta ay soo saartay hay-adda caruurta u dooda ee sef the jildaren siddeed iyo toban sano ka hor ayuu soo bilowday dagaalka iyo weerarada u dhexeeya kooxaha taalibaan iyo dowladda caruur lagu qiyaasay labaiyo toban kun iyo shan boqol ayaa la dilay intii u dhexaysay labada kun iyo shan iyo tobankii ilaa labada kun iyo siddeed iyo tobankii ku dhowaad afar milyan oo caruur ah ayaa hadda ka maqan iskuullada iyadoo lixdan boqolkiiba ay gabdha yihiin toddoba boqol oo iskuul ayaa xirmay tan iyo sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii waxaa gargaar u baahan caruur ku dhow afar milyan lix boqol oo kun oo ka mid ah caruurtaasi waxay hadda la liitaan nafaqa darro laba boqol iyo siddeetan kun oo qof ayaa guryahooda ka cararay sanadkan waxaana kala bar dadkaasi ay yihiin caruur dad banaanbaxyo dhigayay ayaa lagu xiray dalalka austraaliya iyo new zealand kadib isu soo baxyo socday laba toddobaad oo lagu dalbanayo in wax looga qabto isbeddelka cimilada boqolaal qof oo dadka isku soo baxay ka mid ah ayaa fadhiistay waddo mashquul badan oo ku taala magaalada sydney ee dalka austraaliya kaas oo boolisku uu soo afjaray kadib markii si qasab ah loo kala diray banaanbaxayaasha soddon qof ayaa lagu soo oogay dacwad arrintan la xiriirta koox yar oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha deegaanka ayaa sidoo kale isku gadaantay buundo ku taalla brisbane halkaas oo boolisku uu sheegay inuu ku xiray toddoba qof kuwaas oo eedahooda loo gudbin doono maxkamad isu soo baxyadan waxay bilow u ahaayeen kuwo la qorsheeyey toddobaadyada soo socda inay ka qabsoomaan lixdan magaalo oo kala duwan oo adduunka ah dadka ololahan wada ayaa dowladaha ka doonaya inay shaaciyaan qorshayaal deg deg ah oo wax looga qabanayo isbeddelka cimilada booliska dalka nebaal ayaa xiray guddoomiyihii hore ee baarlamaanka dalkaas krishna bahaduur mahara oo haweenay ka mid ahayd shaqaalaha xafiiskiisa ay ku eedeysay inuu kufsaday xariga ayaa yimid kadib markii maxkamad ku taalla waddankaas ay soo saartay warqad lagu xiri karo mas-uulka oo xilka iska casilay talaadadii lasoo dhaafay warkii oo dhegaystayaal aad kala socoteen raadiyo ergo xilligan waa naga intaa warkan iyo warbixinada kale dib uga daalaco mareegta aynu ku leenahay internetka ee radio ergo ot o r g aad baad u mahadsan tahay leyle cabdi maxamed dhegaystayaal goordhow waxaan gudagelaynaa qodobada idaacadda ergo ee maanta
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
mar kale kusoo dhowaada idaacadda ergo ee maanta qodobka ugu horeeya haddii aan idiin soo qabto roobka dayrta ayaa ka curtay meelo badan oo soomaaliya ah waxaa ka mid ah deegaano ku yaala gobolka baay oo sannadihii u dambeeyey uu roobku ku yaraa meelaha qaarna aanu gebi ahaanba ka di'in dadka deegaanadaas oo isugu jira xoola dhaqato iyo beeraley waxay hadda biyaha ka dhaansanayaan wara ku yaala deegaanadooda halka bilihii u dambeeyey ay meelo fogfog biyaha u raadsan jireen wariyaha rediyo ergo ee gobolka baay muxuudiin xusni ayaa telefoonka kula xidhiiray deegaano dhowr ah oo u dhow magaalada baydhabo wuxuuna dadka deegaanadaas ka waraystay roobka da-ay sida uu wax uga bedelay noloshooda warbixintan ayuuna kasoo diyaariyey roobka dayrta ee curte ayaa toddobaadkan ka da-ay deegaano dhaca koonfurta magaalada baydhabo muddo saddex sano oo kuleel ka dhashay haraad dad iyo dunyo saameeyey iyo abaaro ka dhashay roob yaraanta waa markii ugu horreysay roob uu ku dhibco robabka oo qaarkood ilaa lix sacdood ka badan ka da-ayay tuulooyinka ayaa biyogeliyey ilaa shan iyo soddon warood oo sannado biyo aan laga cabin tuulooyinka hagarkaa bogangoy buulaneebsoy sabiya bootis tigow sabow baanow goofguduud buulaxareer iyo weliba buulaliilow ayaa ka mida deegaanada roobabka ay ka da-een ee abaaro ka jiray kalabar dadkii degganaana uga barakacay kuwa oo baydhabo nolol u soo raadsaday zaare maxamed cabdisalaan waxay ka mid tahay qoysaska degan tuulada bootis oo magaalada baydhabo dhanka koonfur uga beegan toddoba-iyo afartan kilomitir zahre waa beeraley sidoo kale waxay dhaqataa loo aan badnayn qoysaska ku adkaystay in meelba uga barakicin ayay ka mid tahay waxay sheegtay in roobkan khamiistii iyo jimcihii lasoo dhaafay uu ugu dambeeyey inay aragto saddex sano ka hor waraamaguysnen kafaad idan dara aragtay hore dhamaayo leedanay ilaahay mahadle ilaahay garyo alhamdulilah alshukurulillah waraamaguysnen heribiyen ee amahadishuku ilaahay inkukahay madi hore biyo dhaan sudaanay dhamaadan dhaanki kalaatu hadi duhur aragtay markuway makaabka oran harinyo oona dhamaadaya aragtay inki eelashada oo lijijiya wadaan shubaali jijiya ku dhacan sudaani alxamdulilah hadda waraonimbaguusmay na cafo na aragtay na imoysana ilaahay ama haddii shukr leh baasina noo qaaday ala jirgaankii baasina noo qaaday jirgaankii shankuuli kuwana noo qaaday eeda aragtay dhibanka maraani qoysaskan oo zahre ay ka mid tahay robabkan waraha u buuxiyey ayaa uga dhigan xaalad halis ah oo dhanka biyaha haysatay oo ay ka baxeen meel walba oo tuulooyinka ka mid ah waddooyinka iyo waraha biyaha roobka ayaa buuxiyey cid kastana meesha ay doonto ayay ka dhaansataa ceel raaxoole oo ah ceel biyood kuwa gacanta ah oo tuulada ay ku nooshahay zahre u jira socod dhan lix saacadood ayaa marar kala duwan iyadoo xaamilo ah dhabarkeeda biyo ugu keeni jirtay waxaana labaatanlaha biyaha laga siin jiray shan kun oo shilinka soomaaliga ah waddadana kabaha ayaa ugu soo gu'i jiray cagaha oo barara iyo dhibaatooyin kale oo jiray ayaa hadda ka nasanaysaa markii waraha ay u buuxsameen oo tuulooyinkooda ku yaalay haa iratee ororjin kisheenay si helaad madkoo iskoo gurman baadi anakoo iskoogu goheeno roro isku dilaalo qadi igashadaanay nakooyay hinreej aragtay sabasanaguledeer leh waxay balaama ahaa aragtay uura lahaaday umulahalay hadiba hadaba umul ahaa uur ama oo lahaa isalaadalada balaangulasha asiin iska jirteena antaasaarka maraay yaalka adilinka taay boorayaan halkooyay hoolaa horta idig hadlaayeen maaragnay hadina safaad dandarasiina markii imujidiko ay kutaaslaki dhowrka kooyas ee balaan uraley boo isku shakabantaa koosa ibayaasin eh safaadkaas idandaraoota ilaahay aragtay ya maraanay hadaree alxamdulilah gaboognay noolanayhi zahre maxamed cabdisalaan qoyskeeda waa toddoba ruux shan neef oo loo ah oo hadda ay dhaqanayso ayaa sheegtay in waraab fiican ay u heshay balse daaqla-aan xoolaha hayso waxayna raadiya ergo uga warantay zahre sida ay maalmahan roobabka u da-ay ay ugu qaboobsadeen islamarkaana dhaankii uga nasatay eeda nacmoosin ilaahay ama hadii shukur leh haa waro in dhawiin hoola in nooladeen arrimow roob quudin nacmoosin
qoysaska ku nool tuulooyinka ayaa ka faa'iidaystay roobabkan ka da-ay deegaanadooda iyagoona intii beeraley ahaa ay bilaabeen inay beerahooda sannado aan la abuurin ay abuurtaan kuleelkii oo ay ka baxeen xoolaha oo meelo fogfog loo aroorin jiray oo hadda waraha biyaha galay ay ka cabayaan iyo weliba dadka oo haraadkii badanaa hayay ka baxay xuseen cadow maxamed deegaankiisa waa hagarkaa oo baydhabo u jira shan iyo afartan kilomitir wuxuu raadiyo ergo u sheegay in labadii sano ee lasoo dhaafay dadkii deegaanka la deganaa oo beeraley u badnaa ay uga barakaceen xaalad biila-aana oo ka dhalatay roob yaraantii iyo dadkii oo beeraha ka abaarsaday siddeed warbiyood oo hagarkaa keliya ku yaala ayaa dhammaan biyo galay wuxuuna sheegayaa xuseen cadow in ilaa sanad lagu baxsan karo biyaa hadda waraha deegaanka galay islamarkaana aad u farxadgeliyey roobabka deyrta ee deegaankooda iminka ka da-ay kuleel doromani jiri abaarhumani jirti markii hore dhibaataysanaayn ilaahay mahadleysha kule hadda ad waro biya layin weli dumaadan dhiyaalka anu maadan lahaan warwubidin had maxaynaad biyaas jir marka ilaahay alinkamaad alink shukriya hadda kastoo ada maybu ahan liidi sidii hore
macalin mukhtaar cabdi waa xoololeyda tuulada tigow oo konton kilomitir baydhabo u jirta waxaan khadka telefoonka kula hadlay isagoo boqol neef oo ari ah oo horay masaafo fog biyo ugu raadin jiray oo hadda war deegaankiisa ku taalla ka waraabinayo sidoo kale mukhtaar ayaa ii sheegay in ilaa kun xoolo ah laga waraabinayo warta sidoo kalena dad dumar u badan ay ka dhaansanayaan warta oo indhihiisu ay qabanayaan waa kan isagoo iiga waramaya ha warta ha faadeenba war aqablo tisa gilib nishan yal qoraabo har bismillahi fahmoysin eedan fahmin beeralays walka kahi eedan awrahay xoolo jirta eedan fahmoysin balanta madaja wala adkilwede ini ilaaro madlib yey beero la abuurahayo manqar la hariya inlogot war kumanaan dadyooma ilaahay khalaaitis bilaanahad iswareegida iskinkidhibay orordahayana fahmin ankoyan fahme abaarta daba dheeraatay ee deegaankooda ka jirtay ayaa mukhtaar sheegay inay kala tagtay toban neef oo lo' ah halka soddon kale oo ari ahna uu ku waayey daaqla-aan iyo roob yaraan isbiirsatay oo muddo haysatay waa kan isagoo ergo uga sheekaynaya mar kale xaaladaas oo uu soo maray hamadhamaatay walisama aragaa midishoodaalinbaagah oo rumaakiisoonadaanankajarna midgaadi iyo aanti kankaaleya ku dhalinyimaay haalka ilibani aadan wali hadii loo melkiisa alahay mukhtaar boqolka neef ee ariga ee hadda uu haysto ayaa marba meel daaq looga sheego ula guurayey isagoo dhowr jeer si abaarta ugu saamaynin xoolaha geynayay gobolka shabeellaha hoose iyo dhulka dooy ee gobolka baay oo daaqa ka helayey inkastoo roobabka deerta ka bilowday deegaano ka tirsan gobolka baay oo warooyin badan ay biyo dhigeen ayaa xoololeda waxay rajaynayaan in daaq fiican xoolaha u heli doonaan taas oo ay kaga baxayaan baadla-aantii muddo soo haysatay muxdin xusni raadiyaha ergo baydhabo
waxaad ka dhagaysan kartaa reediyow ergo magaalada baydhabo reediyow warsan iyo reediyow baydhabo
weli reediyo ergo ayaad degaysanaysaan markana kusoo dhowaada barnaamijka xaaladda xeryaha oo toddobaad kasta maanta oo kale aad nooga barateen mid ka mid ah xeryaha lagu barakacay ee magaalooyinka dalka ayaan ku eegnaa annagoo hadba ku salaynayna wax cusub oo ku saabsan guulaha ay gaareen dadka gudaha ku barakacay duruufaha nololeed ee haysta adeegyada bulsho ee ay helaan ama aysan haysan ee la xiriira cuntada biyaha caafimaadka iyo waxbarashada haddaba toddobaadkan waxaan ku eegaynaa dad ku barakacay mid ka mid ah xeryaha duleedka magaalada garowe oo adeegyo caafimaad u qabta dadka barakacay waxaa dadkaas la kulmay oo barnaamijkan kasoo diyaariyey wariyaha reediyo ergo maxamed saalax
kulanti wacan dhegaystayaal idilahaantiinba magacaygu waa maxamed saalax kuna soo dhowaada barnaamijka xaaladda xeryaha oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada garoowe anigoo maxamed saalaxana aan idiin soo jeedinayo waxaanana aan ku soo qaadan doonaa adeegayaasha barakacayaasha ah ee bulshada ka soo dhex baxay islamarkaasna u adeega sacdiyo daahir nuur waa konton iyo shan jir kalkaaliso ka ah xanaanada hooyada iyo dhallaanka ee kaamka jilab saddex ee duleedka bari ee magaalada garoowe kalkaaliso sacdiyo shaqadeedu waa dawasiinta qofka xanuunsan la socoshada xaaladda hooyada uur kale iyo ilmaha waxay sidoo kale wacyigelin sixada iyo fayidhowrka ku saabsan siisaa bulshada kaamka sida ay raadiyaha ergo u sheegtay waa qofka keliya ee barakaca ah ee ka howlgala xanaanada jilab ee kalkaaliya ah ka hor xaruntan waxay farmashiye ku lahayd isla xerada balse hadda waxay madax u tahay ilaa saddex iyo toban qof oo kale oo intooda badan ay magaalada ka yimaadaan kalkaaliso sacdiyo waxay caafimaadka ku baratay magaalada muqdisho sannadii kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo shantii balse iyadoo shan sano oo keliya ku shaqaysa xirfadeeda ayay dowladdii dhacday waxayna markaas iyada iyo qoyskeeda oo ka kooban afar carruur iyo saygeedu u barakaceen gobolka nugaal maadaama u ehelkoodu deganaa halkaasoo ay ka bilowday nolol miyi waxay sheegtay in nolosha miyiga ay bilowgii adkayd balse ay la qabsatay oo ay dhaqan jirtay laba boqol oo neef oo adhi ah oo qoyskooda u lahaa hase yeeshee abaaro isixigagay oo xoolahoodii dhameeyey ayaa ugu dambayn laba kun iyo lix iyo tobankii ay magaalada ugu soo xirootay iyada oo dib nolol magaalo uga bilowday xerada jilab waxaa igu dhaliyay maadaama hadda aan magaalo soo galay awalreer baadiyan ahaa maadaama aan soo galay aqoontaydana aan lahaay oo aan watay awalba baadiyaha intaan joogay waxa weeye hadba daawada xoogaaba intaan qaato dadka reer baadiyaha hogaarkayga macnaha hadba dariska ila ah waxaa weeye markaa iska qaadan jiray daawadeeda waa xanaanaysan jiray waxa weeye maalinkaan arko taariikhdeedu intay fiican tahay baan ku shaqaysan jiray markay taariikhdeedu dhacdo waa iska tuuri jiray waxa weeye dadkana waa ugu gargaari jiray dadka darsaanteedii ehelkayga ah waa kaalinta ugu muhiimsan weeye kaalinta ugu muhiimsan weeye hadda meel aan laygaga jeclaynayo meel aan macnaha layga soo dhaweynayn oo layga bartay ma jirto baadiye iyo iyo teeriyo tuuradii xasbaale waan ku shaqaynayay ilaa burburkii ilaa hadda waan shaqaynayay waxay xustay inay ku faraxsan tahay shaqadeeda kalkaalisanimo oo ay ku maarayso nolosha afarteeda carruura odaygeeda oo xanuunsan iyo shan carruura oo kale oo ay ayeeye u tahay xanaanada jilab saddex waxay hirgelisay hay-adda wolfishin waxaan dareemayaa dee alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilahay baa mahadda iska leh aqoontaydana waalidkay baan ugu mahadinaya waalidkii idhalay baa ibaray wax haddaynay waalidkay markii hore waxay bari lahayn anna waxma qabsadeen cid kalena waxma qabteen marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin mahad ilaahay baa leh waalidkeena maxaa weeye allah u naxariisto iyaguna waan mahadinay waan mahadiyey dee aniguna tabartay waa dadaalay aqoontayda marna iskama xoorin waa ku dadaalay inaan mar walba aan ku shaqaysto aanan hilmaamin buushkayga buushkayga barreer baadiye baan ku noolna isagaan degannahay insha allah ilaahay baa garan kara goortaan ka baxayo insha allah laakiin tabartay inaan dadaalo oo si kastaba aan yeele ama ilaahay hay siiyo ama aan macnaha inta wax urursada aan gadka ee kolley ilaahay hadduu ila garab galo waan jeclahay inaan barakac ka baxo laakiinse waxaa ku qanacsan tahay inaad dadkii aad kula midka ahaa iyaga u shaqaysid iyagina dhex degtid aad iyo aad baan ugu qanacsanahay taas cabdifataax maxamed nuur oo toddobiyo labaatan jir ah isna waa barakace kale oo kaamka ku leh farmashiye ay barakacyaashu ka helaan dawooyin cabdifataax ayaa raadiyaha ergo u sheegay in laba kun iyo sideedii uu muddo laba sano ah uu dawooyinka ku bartay magaalada gaalkaayo isagoo markaasna kadib miyiga ugu baxay si uu xoolaha ula dhaqo qoyskiisa oo u baahnaa kuwaas oo ku noolaa miyiga gobolka mudug balse abaarihii laba kun iyo lix iyo tobankii ayaa sababay in qoyskooda oo xooluhu wada dhaafeen ay kusoo xiroodaan kaamka jilab saddex ee garowe baahi farmashi oo ka jirtay kaamka ayuu xusay inay ku dhalisay inuu ku shaqaysto xirfadiisa waxaana furashada farmashiga ka caawiyey dad ay qaraabo yihiin baahiyada meesha ka jirta aan arkay xirfadiina ay meesha ku yar tahay sidaas darteed ayaan farmashiga meesha u geeyey haddana waan ku alxamdulilah waan ku raayaayo waan ku dhaqmaynaa alxamdulilah wallaahi aad baan ugu faraxsanahay xirfadu waayo waddanku maanta xaaladiisu waa isaga jeedaa dhalinyaradu waxa weeye dee nin walba xirfadiisa inuu ku shaqaysto unbaa lagu lagu dhaqaaqaya oo wax kale lama hayo aad baan ugu faraxsanahay xirfadeedaba wax baan bartaa oo onlineka baa wax ka bartaa luqadda ingiriisiga hadda online ka bartaa waxaan jeclahay inaan dee ama jaamacado kale aan galo caqabado iska jiraan baahi fara badan baa iska jirto ciyaalkii waxbarashadoodii wixii isma bixinayaan waan qabnaa rajahaa ilaahay xaggiisa kulley rajada waan waan ka filaynaa waan jeclahay inaan meeshaas aan ka baxo insha allah haddii ilaahay u idmo cabdifataax hadda waxa uu luuqadda ingiriisida iyo casharo koob kooban oo caafimaad ka bartaa bar internet oo online ah waxuu xusay inuu ku faraxsan yahay shaqadiisa uuna u arko mid uu ugu adeego bulshada kale ee barakacayaasha ah carruurtiisa oo shan ah afar ayaa waxbarasho u aada waxaana uu sheegay in bishii dhaqaale ilaa laba boqol iyo konton dollar ay uga soo baxdo farmashiyaha taasi oo uu ku maareeyo nolosha qoyskiisa iyo tan waxbarashada carruurta ilaa shan boqol iyo labaatan qoys oo reer guuraa xoolihii ka dhammaadeen u badan ayaa ku nool kaamka jilab saddex kuwaas oo soo degay abaarihii laba kun iyo lix iyo tobankii halkan kama jiro adeegyada bulsho marka laga reebo caafimaadka oo xanaano iyo farmasi gaar loo leeyahay ayaa ku yaala sida uu raadiyaha ergo u sheegay cabdiraxmaan xasan cabdi oo ka mid a guddiga kaamka jilab saddex dad waxaa soo degay meelo kale ka yimi oo reebaadiye ah oo dadkii xooluhu ka dhammaadeen ayaa isku biyo ma leh hooy me waxbarasho ma leh caafimaadka msaidka islaamaha uurka ku soo carcaraan hay-adda dhawaan hirgelisay ma caafimaad kale ma leh qofka dhiig baxayo wax dee hadda la dhihi karo la taaban kara male may waxbarasha iyada haba sheeginba baabuur baa lagu qaadaa baabuurtaas xununka on haddaan aasino annagu oo dadka barkacyaasha lacag baan dadka shaalka ka warunaa lix lix kun oo shilin magaaladan ilmaha geynaa kabacdina halkaasa kasoo qaadna haddana cabdiraxmaan ayaa sheegay in qoysaska awooda inay ubadkooda u diraan waxbarasho ay magaalada oo shan kilomitir u jirta u diraan taasi oo ku adag ilmaha iyo inay qoysasku maalin kasta ilmaha ka bixiyaan lix kun oo shilin soomaali ah oo baabuurka ah waxa uu tilmaamay in raashin aan joogto ahayn ay ka helaan hay-adda w f b balse dadkan barakaca ah ay noloshooda ku maareeyaan shaqooyinka dhardhaqista baalashka iyo kuwo kale oo ay magaalada u aadaan walaahi dad nolosha duubdo qof magaalada carara qof iskaba soo xamaasha qof aan dabkaba shidanayo meesha iska jooga oon camal lahayn camalna magaalada ka soo waaya meeshana iska fadhiya intaba waa leeyihiin waxaan fariin halkan u faranayaa in dadkaas la caawiyo oo lagu caawiyo macnaha waxa weeye bini'aantinimo yatiim bay leeyihiin agoon bay leeyihiin xataa haddaan dadka wax lala gaari karin inta yatiinta iyo inta agoonta iyo inta dhalacaanta ah in wax loo qabto barakacayaashan reer guuraaga ahaan jiray waxay ka kala yimaadeen deegaanada gobolka nugaal iyo waqooyiga gobolka mudug rajadooduna waa inay mar uun dib ugu laabtaan miyigii haddii ay helaan cid xoolaysa sida uu xusay cabdiraxmaan kasakoo baahiya adeegyada bulshada dadkan waxaa dhib ku ah dhulkoo ay sheegeen in dadkii lahaa ay ugu goodiyaan in laga rarayo walow aan marna laga rarin intii ay degnaayeen guud ahaana dhegaystayaal intaasi ayaa kusoo afmeynayaa barnaamijkii xaaladda xeryaha oo aan maanta idiin soo jeedinaya anigoo maxamed saalaxa tan iyo intaanu ku kulmi doono barnaamijka kan xiga waa dhammaantayo oo dhammaantiin idin leh nabadiino
anigoo ah muuse shaaciye caalim haddana muddo badan nagu shaqaynaya qodadan hay-adda faw waxaan anigu hadda idiin soo jeedinayaa oo aan soomaalideenna oo dhan iyo dadkiina beeralayda ah iyo dadka xoolodhaqatada ah wakhtiga hadda soo socda wuxuu keeni karayaa in webiyadu ay fatahaan hadda inta goorigoor tahay oo aan la gaarin weli dayrtanadii bishan inta ka dhiman haddayn yaaqadeedaba uusan bilaaban roobku waxaan u soo jeedinayaa in meel alla meeshii ay u suurtagal tahay ama awoodi karaan inay inta koox kooxa isugu yimaadaan oo qalab raadsadaan oo ay dadaalaan oo iska xiraan meeshii furan haddii ay dhacdo roobo mihigaana inay yimaadaan oo iyo bayo badan oo xagga etoobiya ka yimaaday oo isbiirsaday markaas waxa weeye waa fatahaad weyn oo taas awoodda beeralayda waa ka badan tahay waxaan markaas rajeynayaa ilaahay idankiisa in aad dadaal weyn ka gashaan maadaama aanu digniintaa idiin sheegnay dadka walaalaha ee soomaalida ah ee gobollada webiyada degan in aad dadaal weyn ka gashaan sidii aad isu badbaadin lahaydeen si aad beeraha u badbaadin lahaydeen iyo sidii aad isaga xir lahaydeen biyahaas oo ay raacaan talooyinka aan usoo jeedinayno iyo macluumaadka aan siinayno oo ku saabsan xaaladda webi uu ku sugan yahay roobka deerta oo soo socda suurtagalnimada fatahaadaha ka iman kara labada webi juba iyo shabeelle
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa rediyo ergo qodobo kale ayaa inoo soo socda markanse wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya waxay bishii hore soo saartay warbixinta fulinta axdiga caalamiga ah ee xuquuqda caruurta taas oo ay la wadaagtay hay-adda qaramada midoobay axdigan oo dowladdu ay saxiixday sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii wuxuu dhigayaa xuquuqda ay leeyihiin caruurta sida waxbarashada caafimaadka iyo hooy haddii aysan haysan xubno ka tirsan wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dowladdu ay ku guulaysatay tan iyo markii xeerkan la sameeyey sameynta siyaasadaha qaran ee caafimaadka iyo waxbarashada inta aysan warbixintan gudbin waxay sheegeen inay la tashiyo la sameeyeen dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ah ee soomaaliya si warbixinta ay waddanka oo dhan uga tarjunto haddaba maxay tahay shaqada laga rabo inay dowladdu qabato si ay usii xaqiijiso kasi mid ahaanshaha dalalka saxiixay heshiiskan caalamiga ah oo ay ka tahay dalka boqol lix iyo sagaashanaad waxaan arrintan ka waraysanay siciido maxamed xaashi oo ah sharciyaqaan ka shaqaysa magaalada muqdisho waxay sheegtay in dowladda looga baahan yahay inay xoogga saarto xuquuqsiinta caruurta gaar ahaan kuwa naafada ah waxay ku talinaysaa in axdigan lagu daro manhajka iskuullada si carruurta loo baro xuquuqda ay leeyihiin iyo tan lagu leeyahay waxaa waraysatay firdowse sheekh cabdiraxmaan oo ugu horreyn weydiisay qodobada xeerkan iyo xuquuqda uu siinayo carruurta xeerkan sidiisaba wuxuu ka kooban yahay konton iyo afar qodob sida guud waxaa lagu sheegaa inuu yahay three bs ayay dhahan three p marka three p gaas oo ay ka wadaan provision protection and participation yacni xaq uu cunugu u leeyahay in wax la siiyo provision ama in waxaa helo waxyaabahaas oo inay helaan laga rabo waxaa ka mid ah inay helaan tusaale ahaan inay helaan caafimaad xaq ay caafimaad health care ay leeyihiin waa inay helaan waxbarasho xaq waxbarasho ayay leeyihiin waa inay leeyihiin xaq cayaar ayay leeyihiin bida labaad si guud markaan uga hadlayno bida labaad waxa weeyaan participation right to participation cunugii wuxuu xaq u leeyahay inuu wax ka qayb qaato muxuu ka qayb qaadanayaa xaquuqda uu u leeyahay waxa weeyaan in waxyaabaha uu cunugaas uu rabo inuu ku biiro caddaysto ama uu ka hadlo waxyaabaha ay aaminsan yihiin ama viewskooda iyo ra'yada dooda inay soo bandhigi karaan xaqa ay u leeyihiin in la dhagaysto oo maxay ahato ama maxkamad oo kale cunuga hadduu uu yahay cunug dembi galay oo kale oo maxkamad la geeyo in la dhagaysto habkeeda iyo habsocodkeeda ayuu ka qayb qaadanayaa waxaa kale uu leeyahay cunuga inuu maxay aheeto uu right to information inuu cunug information helo hadda internetaa yimi cunug waa inuu internet helo waa inuu t v helo waxyaabahaasoo dhan waa inuu rediyoyada helo macluumaadkaas caalamka ka socdo waa inuu helo marka right to information ayuu leeyahay marka pida saddexaad waxa weeyaan waa protection caruurta waxay u baahan yihiin protection sharciga sida guud qayb waa protection qayb waa labada qayb kale waan ka soo hadalnay protectionka asagana maxaa tusaale u noqonaya waa in cunugii la ilaaliyo oo laga ilaaliyo maxay ahayd waxyaabaha dhibaataynaya cunugaas ama ay ka mid tahay in macnaha exploitation lagu sameeyo ama la dhibo cunuga oo xumaan loo geysto ama lagu shaqaysto ama maxay ahayd hadda dadka qaar macnaha hadda annagoo kale soomaaliya oo kale ama dowladaha colaadaha oo kale waxay qabaan grubyo oo oo ciidan ahaan u samaysan cunugii marka waxaa waaye waxaa laga ilaalinayaa inuu ciidankaas kuwala ku biiro oo ciidamada uu ka mid noqdo ayadana waa in laga ilaaliyo waa xuquuqda uu cunugaa leeyahay waxaa kaloo laga rabaa cunugii in la ilaaliyo in isaga la dhibaateeyo waa laga ilaalin sidoo kale in lagu shaqaysto waa laga ilaalin oo shaqaysigaasoo noocyo badan galaya xataa marmar ciyaalkii waxaa dhici karta in laga faa'iidayso laga ka faa'iidaysi lagu sameeyo oo xagga sexualka loo adeegsado ama dhinacyo badan in lagu shaqaysto ayaa dhici karta dhinacyadaas dhan in laga ilaaliyo protectionkay ka mid tahay waxay kale uu leeyahay cunuga mar walbaba waxaa kaloo ka mid noqonaya cunuga laftirkiisii ayaa wuxuu noqon karaa marmar mid isaga dadka macnaha dhibaateeya oo dembiyo galo ayuu noqon karaa sidaasoo kale hadduu dembiyo galaayo cunugii isagana waxaa waaye iyada mar walba waxaa la fiirinayaa the best interest cunugaa la xiray maxaa lagu xiray maxaa macnaha cunugaa dembiga soo galay markii la qabto booliisku qabtaan waa in xal yacni mar walba xabsi waa inaan la geynin waa in macnaha laga meermeeraysto in xabsi la geeyo waa in ilmuhu helaan cadaalad gaar ah juvenile justice wax loo yaqaan waa inay helaan oo si arsidu waxyaabaha ay dadku ay ugu baaqayso wadamada maxay ahayta saxiixa heshiiskaas waxyaabaha waajibka ku ah ayay ka mid tahay inay keenaan xuquuqda caruurta oo inay keenaan maxkamadda caruur in macnaha cunugii maxkamadda caruurta la horgeeya hadduu high risk yahay oo dhibkiisa aad u badan yahay oo dad dilay oo bahal yahay cunugii aan si kale loo badbaadin karin sidaasay tahayna adigu mar walba waxaa la fiirinayaa cunugii inaanan lagu calaamadinin inta maxkamad la geeyo la xukumo xabsi la geeyo lama ogola cunugii waa la qabanayaa waxaa la geynayaa meel dhaqan celis ah dad oo xanaaneeyo oo maskaxdiisa soo dhaqa ah ayaa macnaha loo samaynayaa sida waxyaabaha ay si arsido qodobada siba qodobka afartanaad uu faraya weeyaan in macnaha la sameeyo maxkamad cadaalad gaara iyo meelo ilmaha lagu xanaaneeyo in loo sameeyo marka taa waxay noqonaysaa xaqa oo protectionkay noqonaysaa marna waxaa laga protect garaynayaa inuu isaga dhibkiisu dadka gaaro marna isaga ayaa macnaha la hagaajinaya intaas waa inta guud dhaqangalkiisa marka aan fiirino sidee uu ku dhaqangalayaa dabcan dhaqangalkiisu waxay u taalaa sida guud dowladaha ayaa waajib ay ku tahay caalamkuna wuu kula xisaabtamaya xeerkan waa xeer caalim ah caalami ah oo caalamka oo dhan ay daraf ka yihiin soomaaliya marka allaala markay ku biirtay labada kun iyo shan iyo tobankii ilaa iyo hadda waxaa laga rabaa marka inay u diyaargarowdo oo ay fuliso qodobada ku qora meesha inay fuliso dabcan qodobadaas fulintiisu waa waxay ku tahay soomaaliya waajib ayada isku soo waajibiyeysa maadaama ay soo saxiixday oo uu baarlamaanka soomaaliya ansixiyey oo madaxweynihii xilligaas xas- joogay xasan sheekhna uu saxiixay oo dekreeta kusoo saaray wuxuu ka mid noqday shuruucda dalka marka shuruucda dalka ee la hirgelinayo ama la dhaqangelinayo ayuu ka mid yahay marka bulshada laftirkeeda sidee kula tahay saciida in iyagu ay u dhaqangelin karaan ama loo bari karo loona boorin karo dabcan een, xeerkan ama sharci kasta oo caalami ah ee, marka la soo qaato dabcan sharcigu waxa waaye dawladdu way fulinaysaa ee, way soo ansixisay way soo aqbashay waa inay dadkeedii ku dabaqday rabtaa marka dadka la rabo sharciga in lagu dabaqo oo xuquuq hadduu yahay in la siiyo haddii macnaha ay waajibaad tahay ee laga qaado waa dadka waxa sharciga lagu fulinayo waa waa shacabka soomaaliyeed marka shacabka soomaaliyeed dabcan een, inkastoo annaga hadda caqabado ay iska jiraan laakiin haddana dowladda soomaaliyeed waxaa waajib ku ah inay sharcigaas dadka barto waxaa laga rabaa inay samayso ololo dadka lagu barayo sharcigaas een, gaar ahaan caruurtu waa inay sharcigeedu ay yaqaanaan especially iskuuladoo kale haddii jaanis la helaayo in iskuullada lagu dhigo xuquuqda caruurta waa in iskuullada lagu dhigo manaahiijta lagu daro cunugii markuu brimariga ka soo baxayo xuquuqdiisa waa inuu ogyahay uu sheegi karo xuquuqda uu leeyahay oo oo dalka uu uu siiyey ileen sh- een- een maxay ahayd xuquuqdan caalamiga ah waxay ka mid noqotay xu- shuruucdii oo maxay ahayd soomaaliya marka xuquuqda sharciga soomaaliyeed uu siiyey cunugii waa inuu ogyahay waxaa lagu dari karaa een, manaahiijta iskuullada waxaa la samayn karaa een, ee, maxay ahayd seminaaro waxaa la samayn karaa wacyigelimo oo maraadiyaha ha ka baxeeno ama maxay ahayd shirar ayaa la qaban karaa oo dadka maxay ahayd araa'da isku dhaafsan karaan waxaasoo dhan waxay ka mid noqon kartaa waxyaabaha fududayn kara in dadkii la fahamsiiyo xuquuqdaas caruurta in la wada ilaaliyo sababtoo xuquuqda caruurta cunugii inuu xuquuqdiisa yaqaano keliya lama rabo dadka maxay ahayd uu la nool yahayna ama bey-adi ama macallin ha noqoto ama iskuul ha noqoto ama waarid ha noqoto ama deris ha noqoto dadka dhan waa inay ogyihiin cunuga xuquuqdiisa waxyaabaha inaan lagu xadgudbin haddii aad ku xadgudubta inay dembi tahay oo hadhow maxkamad lagu saarayo inaad og tahay waxaasoo dhan marka waxay u baahan tahay olole bay u baahan tahay oo dadka lagu gaarsiinayo ama ha noqoto manhajkii ama ha noqoto een, qaababkaas kale oo oo wacyigelinta ah
raadiyow ergo waxa aad maalin walba saddexda ilaa iyo afarta galabnimo ka dhegaysan kartaa mawjadda idaacadda codka gobollada dhexe waa haddii aad joogto cadaado
weli reediyo ergo ayaad dhegaysanaysaan markana kusoo dhowaada xubinta toddobaadlaha ah ee sicirka iyo suuqyada oo toddobaadkan uu magaalada burco nooga soo diray wariyaha reediyo ergo sadiiq yuusuf khalaf
ku soo dhowaada alaabada kala duwan ee xubinta sixirka iyo suuqyada iyo qiimaha lagu kala siisanayo magaalada burco waxaana idiin soo jeedinaya anigoo ah sidiiq yuusuf khalaf haddaynu ku bilowno dhegaystayaal qiimaha raashinka quutul daruuriga ah ee la cuno kirada bariiska ayaa burco lagu kala siisanayaa lix kun iyo shan boqol oo shilinka somalilan kirada daqiiqda ayaa la kala siisanayaa toddoba kun oo shilinka somalilan kiilada sonkorta ah ayaa iyadana la kala siisanayaa lix kun oo shilinka somalilan kiilada baastada dhaadheer ayaa la kala siisanayaa lix kun iyo shan boqol oo shilinka somalilan baasta makaroonida ayaa la kala siisanayaa siddeed kun oo shilinka somalilan kiilada saliidda ah ayaa iyadana la kala siisanayaa afar iyo toban kun oo shilinka somalilan kuumbada digirta ah ayaa burco ka maraysa kun iyo afar boqol oo shilinka somalilan kuumbada hadhuurka ah ayaa la kalisanayaa sagaal kun oo shilinka somalilan kuumbada geleyda ah ayaa la kalisanayaa toddoba kun oo shilin kuumbada sareenka ah ayaa iyadana la kalisanayaa toddoba kun iyo shan boqol oo shilinka somalilan dhinaca kale daasada caanaha ankar ayaa la kala siisanayaa toddobiyo toban dolar daasada caanaha nuura ayaa burco lagu kala siisanayaa labiyo toban dolar daasada caanaha nahda ayaa la kala siisanayaa toban dolar daasada caanaha niido ayaa la kala siisanayaa iyadana sagaal iyo toban dolar daasada caanaha costa ayaa la kala siisanayaa labaatan dolar qiimaha kalluunka ayaa burco lagu kala siisanayaa kiilada shan dolar aan eegno dhinaca khudradda iyo suuqa burco waxaana inooga waramaya canab xasan oo ka mid ah haweenka khudradda ku iibiya suuqa burco adaan nahay khudradeyda burco joogta khudraddii waa nagu qaariyooday waxaa koosgareeyey roobab fara badan oo da-ay ilaa iyo galbeedka inooga iman jirtay iyo halkan intii dhaweeyo ee agagaarkaygaba waa khudradaasoo baradhada iyo basasha iyo ya- iyo yaanyada labadaba saddexdaba waa ka mid yaanyada markii hore maxaa la siisan jiray Ka- yaanyada waxaana laga siin jiray iminka waxaa soo goda yaanya da- wadanaya tiinka soddon baana laga siin jiray soddon laanaana laga siin jiray maantana wuxuu marayaa tiinka wuxuu marayaa lixdan
mise kiilo markaa tiinku waxa weeye sideed kiilo ama toban kiilo dee adugu inkasta waxaasunbaa meelahaas Kiilada yaanyada imisa sitaan?
kiilada yaanyada shan baanu siin jiray Ma- maantana sideed baanu siinaynaa Sidee- sideed kun oo shilinka Soomaaliland Kun oo shilin somalilan waan gartay saxaaradiina laga siin jiray toddobaatanka boqol iyo labaatan baana laga siin marka waxaa koosgareeyada qaaliga ah iyo roobowga kala jaray toogagii baa soo dhacay kuweeni dhawaayo kuwii fogaaba sidaa laajigeeda ayay ku gooday een, qudradii ku yaraatay baradhadii waa miisaska oo dhan waa maran yihiin wax alaala wax ku jira ma jirto gaarima ma soo gelin laba laba cisho wax gaariyaho soo galay ma jirto etoobiya ka yimi kuweynay dhadhawaana way go-an yihiin dee saa laajigeed bay marka qudradii haddaan nahay qudaardeeda naga go-anta khudradda ugu badan ee een, een, etoobiyada ka timaada ama basasha iyo baradhada maya basashu kama timaado etoobiya waxaa ka yimaada baradhada kaabashka kaarooga yaanyada oo kale toonta ah intaasaa ka timaada wadankeena hadda unba in yaroo ariyay tamaanada xaggaasay nooga imin jirta taasi way qaaliyooday labaatan iyo dheeraad bay maraysaa kartoonkeedu labaatan doolar iyo dheeraad bay maraysaa ilaa laba iyo labaatan saddex iyo labaatan marka hore imisa ahayd dee markii hore shan iyo toban iyo labiyo toban saddex iyo toban waxaasaa nalaga siin jiray waaye markaa roobabkaa hadda kala goynaya roobabkaasaa kala gooyay midda kale xaggaa way ka qaaliyooday oo iyada qudhooda dee roobabaa ku- xaggaa ku kacay waa la-ajiga oo roobabka uun adigu calaashaan waxa qaaliyay waa roobabka qiimaha sarifka lacagaha ayaa halka doolar maanta gacanta hore lagu kala iibsanayaa siddeed kun iyo saddex boqol oo shilinka somalilan halka gacanta dambe ee kala iibsigu uu marayo halka doolar siddeed kun iyo afar boqol oo shilinka somalilan waxaa intaa inoogu eg kala iibsiga sicirka iyo suuqyada oo idinka imanayay magaalada burco
ma jeceshahay inaad wax cusub ka ogaato ama aad ka barato arrimaha tiknolojiyadda waxaan diyaar kuula nahay inaan ka jawaabno su'aalaha aad qabto ee la xidhiira internetka bogagga ay bulshadu ku xidhiirto websaydyada taleefannada taabashada shaashadda ku shaqeeya kombiyuutarada aaladaha casriga ah iyo wax kasta oo tiknolojiyada la xidhiira waxaan bilownay barnaamij cusub oo tiknolojiyada aan ku falanqayn doono kaas oo aad dhegaysan doonto sebti kasta isagoo ku celis ahna talaado kasta su-aashaada noogu soo dir nambarka fariinta gaaban ee laba kun iyo labaiyo toban haddii aad jeceshihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada idaacadda ergo ama warbixinnada aad aragtidiinna ka dhiibataan ama aad doonaysaan inaad ka warbixisaan xaaladda deegaanadiinna waxaad xogtiinna talooyinkiinna iyo su-aalihiinna noogu reebi kartaan nambarka gaaban ee laba eber hal labo oo dhegaystayaasha jooga soomaaliya ay si bilaash ah nagu soo wici karaan markana kusoo dhowaada codadka qaar ka tirsan dhegaystayaasha idaacadda ergo ee fariimaha noo duubay kuwaas oo ka warbixinaya xaaladda deegaanadooda
bismillaahi magac waxaa la yidhahdaa cabbaas oo jooga deegaanka saxaweyn gobolka mudug Ee, deegaankaas awaare aada u baahan ba saacadan ka jira iyo roobabkii deerta weli ma qaban Ee, roobabka deerta waa da-aan sanaba qaban weli kuleyl aada u daran baa ka jira Ee, xagga hawada kuleyl aada u daran baa ka jira maalintii iyo ninkii iyo kuleyl wallahi aada kuleyl aada u daran radio ordi ka jira ilaahay in- ilaahay ilinkiis degmada midow roobaa ka da-ay roob saas roob buufaan waxtaa ka da-ay meelaha noo dhow dhow roob eh, saas itaal oo roob roob saas itaal oo gudnayn oo biyo dhegan uu ka da-ay buufaan dhowr wata ilaahay waxaa ka baryaanaa ilaahay roob degan inaan siiyaa barwaaqas aan siiyaa een, kulaal aada u darma deegaankaas saxwalaha ka jira magaalada kalkacyo kaga beegan eh, cadceeda cadceeda qarax dhaca cadceeda kaga beegan eh, soddon kilomitir ayaa u jidhaa deegaankaas caafimaad darro iyo sidoo kale ka jidha sidoo kale waxaa ka jidha biyari caafimaad darra xaggaas ka jidha ilaahay cafad badan ilaahay hana siiyo ilaahay madarka qabo ilaahay nala soo gaaro sideerka xili xum iyo marhayaa xoolihii iyo dadka way isdul yaalaan kulaad aad u darma maalmaha ugu dambeeya ku jiray bishaan bishaan toddobadeeda sideededa sanadkan usbuucan sanad kulaad aad u darma ilaahay ilaahay kulaadka ilaahay naga bixiyo radio ergo waan salaamahaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi iyo barakaatuhu
assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu raadiyow ergo aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa waa farxaan jaamac maxamed caateeyo oo jooga maga- degmada caynaba ee gobolka salaar radio ergo waxaan u sheegayaa waloway roobabka deertu si fiican ay noogu curteen dhulal kala duwanna ay heleen laakiinse weli dhulka uu abaar yahay weli radio ergo waxaan u sheegaya inay si fiican dhulalkaan joogna inay u heleen degmada waridaad iyo ilaa iyo gobolka salaar aaggiisa waxaan sheegayaa laakiin in xoolihii ay xanuun ka qaadeen dadka xoolo dhaqatada adhiga oo qaaday xanuunka loo yaqaano golfaha ama duufka xanuun kale waxaan u sheegayaa radio ergo inay fariintaa naga gudbiyaan waa salaamantay radio ergo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aada ayaan ugu mahadinayaa magacaygu waa cabdilnasir cabdullaahi maxamuud oo tooga meel udhexaysa xeraale iyo iyo qurceel magaalo balahowd la yihaha tuulo balahowd la yihaha kaga beegan nanka bari oo afar kilomitr u jirta oo balharaale la yidhaha waxa waayo meesha abaar baa nagu haysata xoolihii raashin baa la siiyaa raashinka wax looga bixiya waa la waayey ayaga gargaarkii waxaan ka codsanaynaa oo gargaarka soomaaliya waa codsanaynaa inayna soo gaaraan si degdega noo soo gaar noo soo gaaraan ammaanka asalaamu calaykum raadiyo warko magacaygu barwaaqa jaamac joogta degmada biladhigo gobolka togdhe runtii roobab ayaa ka da-ay degmada ilaaha ayaa mahad iskale hase yeeshee waxaa laga baqayaa bahalkan gorgorka la idhaha dadkoo dhan cirka ayuu wada eegaya waa mahadsanta raadi asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu magacayga waa sakri faarax xasan oo joogo magaalada kismaayo waxaan ka cabanayaa halkaa naga gureebayaa inay haysto abaar iyo dalayin tiro badan halkaas oo aan kasoo qaxnay miiga gaar ahaan gobolka sigedo haddana aan xooti ku hay magaalada kismaayo fadlan nala soo caawiyo radio erka assalaamu calaykum ergoy aada iyo aad waan idiin salaamaya waa maxamed xaaji cilmi oo jooga degmada boorame oo ile waxaanu ka cabanaynaa ayax beerihiina ka cunay marka waxaan doonaynaa in diyaarado iyo wixii naloo qaban karo naloo qabto ugu yaran maanta soddon beerood cunay alalo ee ku oola xalayta kusoo dabaldhacsaday waa berigunba marnay beerihii hooda caste tamaadhahayd ayaa ayaan yahayd hadday xabxabhayd hadday balhayd hadday gidirhayd xabxabkaas xabxabkaasoo ka koobna shan iyo toban beerood inta kalena gidir iyo ahaayeen ayaaya iyo tamaadho ayaayada
waa hagaag dhegeystayaal qaybihii dambe ee idaacadda ayaanu kusii dhowaaneynaa markana waxaad kusoo dhowaataan xubinta qiimaha xoolaha waxaa seylada magaalada jigjiga kasoo diray wariyaha rediyo ergo maxamed khaliif
dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii qiimaha xoolaha ee raadiyo ergo waxaan idinka soo warramayaa siilidda magaalada jigjiga waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed khaliif waxaanu ka wareysanayaa mid ka mida dilaaliinta halkan xoolaha ku kala iibisa haye soo dhowow haddii aan ku weydiiyo oad nooga bilowda geela gacanta ugu sarraysa waxaa la kala iibsanayo ta ku xigta iyo gacanta saddexaad waxaa isbeddelaya gaar ahaan suuqa geela ku yimid baan rabaa inaan ku weydiiyo geela waxaa u horreeya awrta awrta hilibkaa waraysa awrka u horreeya shan iyo afartan baa la siistaa weeyin garmo geela kelee ku xiga ee irmaan waxa weeye shan iyo konton weeye hilibka waxaa la siistaa shan iyo soddon baa la siistaa geela hilibkiisa weeyin garmuud raqmaadka ka soo hooseeya ee qaalmahana ilaa labaatan baa la siistaa weeyaan garmuud raqma geelu afartaas uu kala baxaa maxaa isbeddelo oo suuqa geela waxaa isbeddelo geela ku dhacay geelu markii hore ma lahayn qiimadan aad iyo aad buu hooseeyey weeyi moogta hadda si geelu kor buu u socdaa marba mar buu kor u socdaa marba mar buu kor u socdaa maxaa isbeddela oo sabab u noqda isbeddelkan inay qiimaha geel uu kor u kaco oo waxaa u noqday weeyaan geel silada badan baa loo iibsadaa hargeysa waa loo iibsadaa wajaalo waa loo iibsadaa buurama waa loo iibsadaa saasuu geel ganacsigiisu waa geel baac mushtari qaadanaya weeye garan moogta safarrada inoo yimaada kuwaasaa ka mid ah ganacsiga baac mushtarigaa weeye moogta waa tahay markaan u nimaadno loda
waxaa isbeddel iyadana ku dhacay qiimadeeda iyadana waxa qaata qolyaha aan kuu sheegaya booramiyo hargeysa iyo wajaale ilaa waxa qaata magaran moogta gebiley looda markaa wax lastaa looda hilibkaa qiimadooda ilaa afar iyo labaatan shan iyo labaatan dibidu waxay gaadhaa ilaa afartan iyo shan bay gaadhaa dibidii kale ka soo hooseysa cujuusha ilaa siddeed iyo toban toddobiyo toban ilaa saddex iyo toban labiyo toban baa u hooseeya dibida cujuusha wey cujuul baa markaa la yidhaha wey moogta looda kale dhaqmaadkay ama riman iyo caynkaasna labaatan baa la sitaa ama irmaan labaatan kun baa laga siistaa seelada jigjiga loduna nooceedu waa sidaa weeye aarankuna ilaa wuxuu gaadhayaa toddoba boqol ilaa siddeed boqol ilaa shan boqol ilaa shan kun hadda waxaad mooddaa inay sayladda qaybta holada ay zaxmad badan tahay iyo qaybta adhiga geelana xoogaa aan geel badan weli uuna soo gelin laakiin bannaan ka muuqdo saddexda meesi ee halkan lagu kala iibsado midkeebaa ugu ugu ugu ugu tiro badan yani sida xawliga loo loda iyo adhiga u tiro badan oo weliba siba loda ayaa aad u badan oo ilaa oroma keento gawaariba lagu soo qaadaa ilaa fiiq baa laga keenaa cobashaa laga keenaa dhulkaasoo dhan baa laga wada keenaa xitaa waxaa laga keenaa beled weyne iyo loda gaadhi lagu soo qaado halkan la keenaa weyno garan moogta kabacda markaa loda qiimadeedu waa sida aan kuu sheegay weeyaan moogtahay maalinna maalin kuma darayso sixirku kor buu u socdaa weeyaan ma garan moogtahay aad iyo aad bayna salidu wanaagsantahay wey moogta sanadkan maanta sanadka ka fiican tahay nabada soo mari weeye moogta xoolaa qaaligoodu ganacsigu aad buu u fiican yahay weeye xagga loda caynteeda wey magar moogta okay haddii aan u gudubno qaybtaas adhiga iyada maxaad nooga sheegi kartaa adhiga ambika u horreeya waxaa laga raysistaa ilaa shan kun ilaa afar kun iyo shan boqol ilaa saddex kun ugu hooseyn laba kun baa adhiga u hooseeya adhiga baraarka la yidhahdo waad garanaysaaye laba kun oo reyaal baa u hooseeya adhiga baraarka weeyaan magar moogta riyaha cayntooda iyaguna waa saasoo kale weeyaan oo qiimada saasoo kale horreeyaan marka iyagana bari baa laga keenaa ilaa dhagax boor ilaa garbo ilaa iyo cobasha meel la yidhaah dhulkaasaa laga keenayaa ganacsiga jizya markaa waxaa isugu imanaya afarta koona wax la wixii jiro dhun baa laisugu keenaya wey moogta ganacsigeeduna markaa saas u socdaa xoolahana aada waddada ay maraan ee qaadanaysaa waa hargeysa iyo gibiley iyo boorama ilaa iyo wajaale yaa xooluhu halkaasaa loo qaadanaya adhiga gabaadhi baa lagu guraa lagu qaadaa looda saasoo kale lagu qaadaa kulli ganacsigu halkaa bari unbuu u socdaa weeyaan oo qoladaasaa ganacsiga inaga qaadata dhan walbana way kaga timaadaa jigjigo xooluhu oramay kaga yimaadaan soomaali oo dhan dhan walba way kaga yimaadaan ilaa dhagax buur ilaa qabridaarna waa laga soo qaadaa meelka iska daayo marka adhiga iyo looduba waa sidaa weeyaan moogta saasaa loo keena geelana bari unbaa laga keena ilaa baabili ilaa meel qulaji la yidhaha iyaduna eega la furay weeyaan magaran moogtahay geeluna dhulkaasu ka yimaadaa sida badan maxaa sabab u ah guud ahaan isbeddelkan sayladda ku yimid ilaa inteebu soo socday laakiin laba wiig ka hor ama saddex wiig ka hor may may geel wuxuu soo socdaa ilaa dhowr bilood xoolahayga way socdaan dhowr kaa bilood eega roobka aad u daayo maalin maalin kuma darayaan waa barwaaqadan maanta dhacday weeyaan magaran moogta ilaahayna siiyey nagu manaystay weeyaan moogtahay marka xooluhu saasaanay maalin maalin ugu darayni weeyaan moogta iibkooda waxaa hoos u dhacayaa ma jiro wax kor socda mooyaane weeyaan xoolu moogta si wanaagsanna dadka xoolaha wuu kala iibsadaa oo macaan baa loo kala iibsadaa weeye moogta iska badaa wax kaloo dilaalintaa lacag loo hoyda iska daa dadka adduunka lahoo dilaalintaa lacag loo hoyda weeye moogta inta kale waxaan kugu daray suuqa dameeraha igu dar weligeed suuqa dameeraha oo afar kun oo riyaal dameerahoo la kala siistay waanu ko weeyaan waa mud maantaanu aragnay weeyaan beriga hore laba kun kun iyo shan boqol waxaas ahaan jireen maantana afar kun baa madaxooda la siistaa wixii ka dambeeya saddex kun laba kun iyo shan boqol wax laba kun ka yari maba jira iyaga dameeraha cayntooda weeyaan magaramto iyaguna saa suuqooda iska cadeen adduun wixii la keenaa shay maanta la yidhaha shaygaasaa jaban ma jira weeyaan moogta
dhegaystayaal xubintii qiimaha xoolaha waa naga intaas
markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhalandool ee halisaha tahriibka oo inala socodsiinayso fawsiye cumar bare
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dalandool oo aynu uga hadalno arrimaha ku saabsan halisaha tahriibka maanta waxaynu kusoo qaadanaynaa haddii jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee dalka lagu daro manhajkooda waxbarasho xal ma u noqon kartaa dhallinyarada badan ee sanad walba ka tahriiba dalka kuwaasoo naftooda halis geliya inta badan dhallinyarada tahriibta ee aada wadamada yurub iyaga oo sii maraya waddo aada u qodax badan oo dhibaatooyin badan ay kala kulmaan ayaa da-dooda waxaa lagu qiyaasaa kuwa dugsiyada sare ilaa iyo jaamacadaha kuwaasoo qaarkood ka taga waxbarashada haddaba maanta barnaamijka waxaa marti ku ah maxamed cabdiqaadir daa-uud oo bare cilmiga horumarinta bulshada ka ah jaamacadda nugaal ee magaalada laascaanood ahna madaxa taya dhowrka ee jaamacadda waana qoraa iyo weliba gabyaa isaga oo jooga magaalada laascaanood oo aan kula xiriiray khadka telefoonka ayaan ugu horreyn weydiiyey su-aal ah haddii manhajka waxbarashada ee jaamacadaha iyo dugsiyada sare lagu daro maadooyin ku saabsan tahriibka xal ma u noqon kartaa dhallinyarada soomaaliyeed ee tahriibaya wuxuuna yidhi waxay ila tahay waa arrin mas-uuliyad qaran ah looga baahan yahay hoggaanka sare ee dalka bulshada qeybaheeda kala duwan aqoon-yahanada culimada inay ka qeyb qaataan in wacyigelin ballaaran laga soo jeediyo goobaha waxbarashada sidai aad markii hore sheegtay in lagu soo dara manhajka waxbarashada halista uu leeyahay tahriibka iyo dhibaatada dhaqaale ee burburka ee ka dhalan kara maxaa yeele waxaad og tahay waxaa tahriibaya ciyaal yaryar ama dhalinyaro yaryar oo laga yaabo hooyadood iyo aabahood inay waxba haysanin ama agoomada ay yihiin marka la qabsado ee libiya lagu qabsado ee nagafo ay ugacan galaan ciqaab culus bay la kulmaan dhaqaalo si loogu ururiyana way adag tahay marka waxaad arkaysaa hooyooyin badan oo iska ooyayo oo waxba aan gacan ku haynin oo dhibaatada ay aada u saamaysa marka in manhajka lagu daro wax ku saabsan arrimahan tahriibka oo dugsiyada sare iyo jaamacadaha maxaa loo baahan yahay in la sameeyo si manhajka loogu soo daro waxaa loo baahan yahay marka koowaad in la helo dad aqoon leh la maalgeliyo khubaro loo xil saaro daraasad la sameeyo baadid aada u ballaaran laga sameeyo la isku dubarido sidoo kale waxaa loo baahan yahay bahda sugaanta in gabayo iyo maanso ama maansooyin guud ama gabay ha noqdo ama garar ha noqdo ama gurow ha noqdo ama shirab ha noqdo ama wixii lamid aba in laga sameeyo wacyigelin wacyigelin ballaaran ay noqoto taana waxaa looga baahan yahay wasaaradda hidaha iyo dhaqanka iyo wasaaradda tacliinta sare inay iska kaashadaan waan gartay wasaaradaha waan ognahay waddanka ka jira intay awoodoodu la eg tahay marka bulshada maxaa saaran annagoo ku horumarayna goobaha waxbarashada dugsiyada sare iyo jaamacadaha walaal waxay tiraahdaa soomaalidu muxuu ahaa mamahyo badan oo soomaaliyeed oo waxaa jira haddaad dhimanaysa dhareerka waa la iska duwaaya ugu horeyso marka ani waxaan aaminsanahay tabaryaradu ma keenays kaama mamn kaama horjoogsanaysa in muxuu ahaa aad dadkaaga badbaadin weydo ka bulsho ahaan bulshada hadda sidaad og tahay dalka goobaha waxbarashada inta ugu faraha badan waxay gacanta ugu jiraan muxuu ahaa waa private sector oo si gaara loo leeyahay inta badan maamulo oo burburkii ka dhashay kadib markuu burburkii dalka burburay dee dad baa isxilqaama wax badan bay qabteen marka dadkaasi dawladdu inay la shaqayso hay-aduhu inay la shaqeeyaan ina isku tashi waxa la yidhaha in la sameeyo bulshada lafteeda ay isku tashato leanna waa mas-uuliyad wadareed oo mas-uuliyad guud a loo baahan yahay in dadka iyo dalkaba lagu badbaadiyo diintaba markaan dhanka kala fiirino waalidiinta oo kale maalin walba carruurtoodii baa baxaya waalidiin kale arkaya iyaguna inay carruurtii kale inta baxeen ay meelahaas ku rafaadsan yihiin ma hadlayaan far ma dhaqaajinayaan ayaga muxuu yahay doorkooda wallaahi walaal waalidku dee sidaad og tahay markuu burburkii dhacay inta ugu badan mas-uuliyaddii waxay dhabarka u fuushay dumarkii soomaaliyeed hooyooyinkii guryihii ma fadhiyaan suuqii bay ka xamaalayaan si ay u helaan kutulyoonkii uu maaragtay ciyaalkii ay cuni lahaayeen gurigii kiradiisa raggii soomaaliyeed in yaroo maaragtay shaqa haysa waad arkaysaa laakiin shaqa la-aanta aada u badan taana waxay sababtay inay hooyooyin guryaha ka baxaan marka hooyadu maadaama ay mashquul ku tahay soo saaridii kutulyoonkii iyo noloshii kale dee dhibaato culus baa uu yaa yaa wajahaysa marka waalidku mas-uuliyad way saarantaho mas-uuliyad waxaa looga baahan yahay wacyigelin joogtaa la tashi cunuga dhalinyarada ah ee uu dhalay inuu qofku ula socdo meeshuu ku maqan yahay xilligu imanayo in reerku asbuuci oo kale kulan uu yeesho oo family meeting la sameeyo si looga looga tashadaa ama loo ogaado waad dareemi karaysaa dee haddii la istala daraasiyey qofka guriga kula joogo waxa uu damacsan yahay in cunuga yacni il il gooni in lagu hayo dhalinyarada waan ku ma lays oran karaa marka meeshaas waxaa hadda ka maqan xiriirka waalidka iyo carruurta ka dhexeeya iyo is ogaanshiyaha noloshooda aada iyo aad aada iyo aad taas weeyaan maxaa yeelay aabihii waxaa laga yaabaa inuu meelaha suuqa uu fadhiyo fadhi ku dirir hooyadii waxaa laga yaabaa inay suuqa yaanyo ama tamaandho ku iibinayso marka lagama warhayo cunugii markuu soo noqdo galabtii cidduu doonuu iska raacayaa waxaa jira oo dhibaato kale ku haya dhalinyarada yurub tagay ee ilaahay ka badbaadiyey ee halista badan dhex maray markay xagga tageen sawiro badan oo yar qurux badan oo meelo yar qurux badan bay soo dhigayaan marka kuwii kalena way eegayaan oo marka saameyn bay ku yeelanaa social mediahan iyo arrimaha muxuu ahaa goobahan lagu bulsheeyo saameyn badan oo fududeyn dhanka tahriibkeeda ayagana yeesheen anoo daba socdo weli midda waxbarashada jaamacaduhu dad bay soo saarayaan fara badan sanad walba haddana waxaa laga yaabaa in badan oo ka mid ah inay tahriibaan oo baddi ku dhintaan ama si kale ay dhibaato usoo gaarto oo naafo iyo wax lamid ay kasoo gaaraan ayaga marka ma la is oran karaa laftirkoodu mas-uuliyad bay gabeen maadaama ardayda ay soo saarayeenba ay baxayaan maxaa faa'iido ah wallaahi waa runtaa waxa weeyaan dee dadaal ma yaro haddana gaabis badan baa jiro tusaale ahaan anigoo haddaan ku siiyo tusaale jaamacadda nugaar baragta ahay kuliyadda horumarinta bulshada iyo hogaaminta waxaa jiro koorsooyin ku saabsan tahriibka iyo muxuu ahaa migration-ka dhibaatadiisa oon bixino jaamacadda ay bixisaa jira wacyigelin badan baan ka qabanaa intii hadda aniga aan joogay halkan oo afar sano qiyaastii aan jaamacadda ka shaqaynayay wax badan baan ka qabanay kuliyadda horumarinta bulshada markii loo fiiriyo xagga dhanka tahriibka wacyigelin badan doodo badan baan ka qabanaa marka taa waxay yaraysay inuu tahriibtii dhanka ardayda jaamacadaha ka baxaya ee hoos u dhacdo oo hadda aan wax badan aan dareemeyn in isbedel weyn uu jiro marka wacyigelintaas oo kale maxaad u sheegtaan dhalinyarada oo aad u tilmaantaan ama aad tustaan si ay u qancaan oo tahriibka uga joogaan tusaale ahaan waxaan usoo bandhignaa halista nafeed ee horta kow marka qofka uu dalkiisa ka baxa wadan kale uu tago dhibaatada uu la kulmayo ama ha noqoto mid dhanka sharciyada ah ama ha noqoto mid muxuu ahaa dhanka muxuu ahaa dhaqanka ah oo cultural shock baa jiri karayo qofkii wax uuna garanaynin iyo meel uu garanaynin markii uu tago dee waxa weeye duur iyo duwaagba waxaadan garanaynin baa kaaga soo baxa marka waxaan usheegnaa halista ay leeda waxaan kaloon usheegnaa dhaqaalo burburka hooyadii iyo reerkooda inaanay awoodin haddii berito uu u gacan galo magafe in sidii looga soo dayn lahaa ay adkaanayso waxaan kaloon usheegnaa saxaraha la marayo ee adag ee libiya udhexeeyo sudan in uu leeyahay halistiisa oo ay iska jiri karaan wadanka saad og tahay waxaa ka jira jabhadaa ka jira jabhaduhu afduub buu ugacan geli karaa hadduu dhankan yeman iyo sacuudi maro sidii oo kale dagaal baa socdo dagaalada hadda magaaladan aan jooga ee laascaanoodan kaala hadlayo dhalinyaro ka baxday oo markay tageen yeman madfac uu ku dhacay doontii ay saarnaayeen oo sidaa ku dhintay waxaa ka mid ahayd gabadh uu dhalay bare jaamacadda igala tirsan ilaahay u naxariisto burburka xooga badan ee mid nafeed iyo mid maaliyadeed iyo mid sharafeed ah in gabdhaha la kufsan karayo wiilasha laftooda in la fara xumeyn karayaa dhici karta oo dee adduunkan culturka waa lagu kala duwan yahay dhaqanka haliso badan baa jira marka gormeed bilowdeen barnaamijkan wacyigelinta ah wallaahi muddaba waan wadnay waan qabanaa haddii muxuu ahaa si joogta uma dhaca laakiin marar badan baan qabanay intaan hadda anigu jaamacadda joogay doodaha waa laga doodaa goobaha bulshada ay ku qabato dhalinyarada inta badan waa la gaarsiiyaa jaamacadduna dadaalkaas way samaysay insha allahu hadduu ilaah yaraadana waan sii labalaabi doonaa tusaale ahaan hadda waxaan dhignaa kuliyadda aniga aan ka tirsanahay horumarinta bulshada iyo hogaaminta waxaa ka baxa coos la yidhaahdo migration ama muxuu ahaa tusaalooyin coos kaleo la yidhaahdo waxaa baxa demography and population studies oo markii la baranayo cilmigaas waxaa lagu soo qaataa migrationka oo dhowr nooc u qeybsamo ama socdaalka iyo muxuu ahaa tacaburka oo noqon karaya tusaale ahaan inuu qofka dalkiis ka tago dalkale uu tago markaan halkaa marayno waan soo dhexgelinaa waxaan kaloon ka sheekeynaa maado la yidhaahdo iyadana refugee studies baa jirta oo baxdo maadada iyada lafteeda waxaan kusoo qaadanaa qofka qaxootiga ah dhibaatada uu la kulmi karayo markuu baxa marka qaxootigii inkastoo markii loo fiiriya qaanuunka caalamiga ah uu ka duwan yahay qofkan haddana wuxuu soo gelayaa migration qayb buu kasoo gelayaa iyo socdaalkii marka waxaas oo dhan waan kaga sheekeynaa waan kusoo qaadanaa marka intaad bilowdeen ood aad wacyigelintaan bilowdeen wax dhalinyara oo jaamacadda dhigta oo idin yimid oo rabay inay baxaan oo idin sheegay inay baaqdaan oo kale ma jiraan ha ha way jiraan dhalinyaro ku fikirayay ii sheegay aniga gaar ahaan kuliyadda aan ka tirsanahay maadaan udhiga markaan bixinayo waxay ii sheegaan waxaa jirta maado maadooyinka aan dhiga kamid aho la yidhaahdo disaster risk management oo sidii maareynta musiibooyinka musiibada in la maareeyo la doonayana waxaa kamid ah tahriibka iyo halistiisa marka markaan uga sheekeynen maadadaa soo bandhigno ardaydu oon tusno nolosha adag iyo meesha la marayo iyo halista jirto iyo dhibaatooyinka lala kulmayo dhalinyaro badan oo gabdhihii wiilalbalo ii sheegay baa jiro inay maaragtay wax ku qaateen isbedelna ay ay sameeyeen maskaxdoona ay saameyn ku yeelatay laba gabdhood iyo saddex wiil baa ii sheegay shantaas ardayda baan ogahay oo si gaar a aniga igu sheegay arrintaa guud ahaana dhegaystayaal intaa haynoo joogo barnaamijka dalandool oo aan idiin soo jeedinaya anigoo fawsiye ah inta aynu mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weeye ergo ha noo soo orgoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ergawa